kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkii tegay oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan raadi haysana ee magaalada jowhar magacaygu waa abdixsiis xasan qodobadaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka toddobaadkii tegay waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo loogu baaqay inay door muuqda ka qaataan ka hortagga fatahadaha barakacyaal ku nool gobolka jubbada hoose oo lagu wareejiyey dhulbereed xarunta la socodka saadaasha habada oo laga daafay magaalada muqdisho wasaaradda awqaafta koonfur galbeed oo wada dadaalo lagu horumarinayo goobaha waxbarashada degmada xudur barkacyaal gaaray magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay oo dalbaday in fursado shaqo loo abuuro wararka dowladda toddobaadkii tegay waxaa ka mid ah namibiya oo xanibtay markaba looga shakiyey in uu hub u wado waddanka israa'iil
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale kulanti wanaagsan akhyaartaana dhagaysanaysaay waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaaabaatanka bisha sideedaad sanadka labada kun afarlabaatanka dhallinyarada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay inay door muuqda ka qaataan ka hortagga fatahaadaha maxamed nuur xuseen ayaa soo jeedinaya saalim axmed saalim oo ka mid ah beeraleyda magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dhallinyarada ugu baaqay in la carutuuro goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle ka hor inta uusan biyo keenin xilliga tacabka ka hor mid aad u daran ilaahay muddaha ka haaya laakiin fatahaadaha waxay kala kulmaan wax aad u soo kogan waxaa lagala kulmaa dad oo hadda beera tacbaday dhergan oo hadda dheri ku jishanaayo farxad ku jiro isla saacaas xubeerooba guri ha noqdo beer ha noqoto xoola ha noqoto ilma ha noqoto hataa odayaasha waayelada macdadka waayelada ayaa dhibaatadaas kowka ee saameynta kasoo gaaraysa dhalinyarada waa midka aad ugu wanaagsan waa waxyaabaha haddiis hadda dhaqaale ay haayaan malaha isku xirnaansho fara badan malaha laakiin kaalinta ugu muhiimsan markaas ay qaadan karaan waxay tahay in ay jawaano aruuriyaan in ay meesha tagaano in ay carrada ku shubaano in ay xiraano farsamada maadaama aysan aqoonin inay dadka caawiyaan garab istaagaan mar walba dhinaca kale xasan axmed waa aqoon-yahan ku nool magaalada jowhar waxuuna dhalinyarada ka codsaday in kaalin ay ka qaataan ka hortaga fatahaada webiga oo sanad walba soo laablaabta dhalinyarta maxay fatahaada uga qayb qaadan karaan kow awalan meesha kow fatahaada ee kasoo baxaysa waa in la ogaadaa boqda ay soo jebiyeyso marka labaad waa in maamul iyo mataqaanaa dowle aan lala sugin dhalinyarta ay iskaashato mataqaanaa ay tiraa meeshan annagaa ku baaba'eyno hadday beer tahay hadday deegaan tahay hadday guri tahay hadday wada socod tahay inay dhalinyarta intay ka fikiraan ay aqligooda kaashtaan dhalinyara wadan walba wadan walbo dhalinyara difaacda amba horumar u samayso dhalinyarta ay samaystaan aqli ay ka kaashtaan mataqaanaa fatahaadtaas aniga fikirkeyga saasoo weli egaa insha allah inay beerihii gooyaan dalagii soo baxay maanta ay gooyaan falki lagu yeesho mataqaanaa diimo badan laysku yeesho taasay fatahaadda ay masiibo weyn ay u tahay inay soo jabto meelihi oo barakaca iyo biyaha ay soo kacaan laga barakaco hadday beer tahay hadday deegaan tahay hadday xoolo tahay wixii o dhan labada lala qaxo meelo kale oo shuqul ku len lala aado isla guurguur oo ka dhaco midaasay fatahaadda ay samaysaa oo saa'ida beeraleyda magaalada jowhar ayaa qaarkood wada diyaargarowga xilliga deyrta maadaama dalagyadii la beertay ay daadadkii fatahaada iyo roobabkii cagtamaryeen
halka cayaal ku nool gobolka jubbada hoose ayaa lagu wareejiyey dhulbereeda cabdifataax axmed maclow ayaa inoo eegaya wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland ayaa barakacayaasha ku nool deegaanka luglow ee duleedka magaalada kismaayo waxa ay ku wareejisay dhulbereed dhan boqol hegtaar oo loogu talagalay in ay beertaan dadkaasi dhulbereedka oo ay diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland oo garab ka helaya hay-adda g i z ayaa munaasabada lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland xubno ka socday hay-adda g i z iyo dadka barakacayaasha ah ee iyagu lagu wareejinayay dhulbeereedka wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka jubbaland cali aadan ayaa ka warbixinaya hanaanka diyaarinta dhulbeereedkan iyo sida ay ugu jihi doonaan qaybintiisaba raxmaan raxiim ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh maanta iskugu keena keenay halkan marka ugu horreyso waxaan halkan u imaanay inaan muxuu ahay aan samayno dadkii deganaa aagga muxuu ahay luglow area luglow inaan u qaybinno dadkii barakacyaasha ah halkan inaan u qaybinno dhulbeereed ay soo qorshaysay oo soo diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas sidaad u jeedaan halkan waxaa wasaaradda beeraha waxaa ka go-on in ay had iyo jeer dadkeena soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland ay isku filnaansho cunna ay gaaraan taas waxaa lagu heli karaa markaan fiirinay qorshooyin badan laga sameeyey dhinac badan laga fiiriyey in lagu gaari karo in wax la soo saarto haddaba markii wax la soo saarayo qaabkee in wax loo soo qaabkee baahida looga bixi karaa wax soo saara looga bixi karaa sax kadib wax soo saarka wadadee loo mari karaa wadooyinkii loo mari lahaa waddo ka mid ah waayo waddada maanta aan taaganahay hadduu ilaahay idmo dhulkan waa boqol hegtar oo ay diyaarisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda jubbaland dhulkaas oo looga talagalay in ay dadkan ay ka faa'iidaystaan dadka maanta aad u jeedeen in loo qaybiyey abuurkii agabkii beeraha dhammaan waxyaabihii ku quseeyey beeraha beertan waxaa saaran saddex motor oo waaweyn oo muxuu ahay sheeg webiga saaran sidaad u jeedaan beebabkaas ayaa biyaha keenayo dadkan lagama rabo wax muxuu ahay shidaal ah motoor lagama rabo waxaa keliya laga rabaa inay wax soo saartaan bisa dhulbeereedkan baaxadda weyn ee lagu wareejiyey dadka ku nool deegaanka luglow ayaa la rajeynayaa in wax badan uu ka bedeli doono hanaanka nolosha dadkaasi iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada deegaanka luglow
xarunta la socodka saadaasha habada ayaa laga daafuray magaalada muqdisho saare cabdi xuseen ayaa faahfaahinaysa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey oo ay weheliyaan wasiir dowlaha wasaaradda iyo agaasimaha guud agaasimo waaxeedka waraabka iyo horoorta ayaa magaalada muqdisho ka daafuray xarunta cusub ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya xaruntan oo loogu talagalay la socodka saadaasha habada taas oo burburkii kadib dowladda ay caabin jireen hay-ado kale xaruntan ayaa soo saari doonta xogta dhammaystiran oo ku saabsan heer kulka roobka xaaladaha dabeesha taas oo beeraleyda ka caawin karta in ay qaataan go-aano wax ku ool ah marka ay beeraha abuuranayaan iyo waraabka macadka barashada luuqadaha iyo cilmiga kombyuutarka ee modern oo ku yaala xaafadda holwadaag laanta heegan ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa bilaabay waxbarashada bilaashka ah taasi oo ardayda lagu bari doono cilmiga kombyuutarka waxbarashadan bilaashka ee lagu soo kordhiyey macadkan ayaa waxay bixin doontaa maalmaha khamiista iyo jimcaha munaasabadda macadkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimaaudiin iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maamulka macadka modern ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey
ugu dambeeyaan ardaydan hadda maanta xafladda loo qabtay ee ka aflaxday koorsiga kombyuutarka ah
waxaa farxad weyn ii ah inaan maanta ka soo qayb galo xafladan qiimaha iyo qaayaha mudan ee ay soo qabaqaabiyeen bahda macadka modern intaa kadib waxaa hadda hambalyada la qaybsanayaa ardayda ka qalinjibisay maadada kombyuutarka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo baada mudareeb aad ayaan ugu hambalyeyna waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo insha allah guulihiinin hore uu sii wado qaar ka mid a ardayda loo qabtay munaasabada qaranjibineed ayaa dhankooda u mahad celiyey maalimiinta iyo sidoo kale maamulka iskuulka bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa ibraahim cabdulaahi xasan oo kasoo ka qalanjibay maadada kombyuutarka besiga marka waxaa ka socda waxaa ka dhameeyey iskoolka modern institute of languages marka waxaa igu dhiirigeliya hadda isleeya wallah horta aniga yaraanteyda macnaha fifrid uu i ahaa oo waxyaabaha aan jeclahay oo inaan barta ay tahay kuwa ku jiri dankale waalidkay wallaahi kaalinta ugu muhiimsan le ka qaatay ayaa isdhihi karaa oo waalidkay hooyaday xabiib cabdulaahi cabdi iyo abiy cabdulaahi xasan ayaan halkan ugu mahad celinayaa mana lasoo koobi kara marxadda bismillaah magacay waa maxamed barre xuseen waxaan ka mid ah ardayda qalin jibisam ee maxadka moderen maadada kombyuutarka waxaa iu dhiirigeliyey waalidkeyga ugu horey waxaa ku bilaaba magacay nugsa cabdirasaaq ibraahim waxaan aad ugu faraxsanaa maanta inaan ka qalin jibiyey maadada kombyuutarka ah baasi kombyuutar waxaan aad iyo aad ugu faraxsana inaan maanta kamid noqday ardayda maanta halkan ka qalin jabisay ugu horeen waxaan halkan ugu mahad celinayaa waalidiinteydii labadii waalid hooyadii macaan iyo aabahey macaan marka waalidiinteyda laga soo tago waxaan halkan ugu mahad celinayaa oo kaleeto walaalahayga ila dhashay iyo dhammaan ardaydii asxaabtii aan halkan isla soo gaarnay maanta sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay waxgaradka iyo ardayda kasoo qayb gashay
waxaan rabaa insha allah hadal muhiimadiisii horey baa loo sheegay waxaan rabaa wax yar taariikhda iskuulka oo kooban inaan ka hadlo marka koowaad iskuulka moderen waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa labada kun siddeed iyo tobankii ilaa iyo hadda iskuulka wuxuu soo saaray dufcado aad u fara badan dufcaddan hadda taagan ama xafladdan waa xafladdii saddeedaad ee uu qabto iskuulka waxaana ka aflaxday kow iyo toban dufcadood oo iskugu jirto shan dufcadood oo ingilish ah iyo shan dufcadood oo kombyuutar ah iyo hal dufcad oo caafimaadka ah tirada guud ee ardayda iskuulka ka aflaxday haddii ma aragtay aan aan sheego waxay gaaraysaa kun iyo afartan arday munaasabada macadkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimaaudiin iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijka toddobaadkii tega ayaad weli dhegaysanaysaan barkacyaal ku nool magaalada beeldhabo ee xarunta gobolka baay ayaa dalbaday in fursado shaqo loo abuuro taas oo ay ku doonayaan in noloshooda ay ku maareeyaan xalimaan ibraahim ayaa faahfaahinaysa kaamka xerada buulokerow ee duleedka magaalada baydhabo waxaa ku nool ilaa iyo laba boqol oo qoys oo beeraley ah iyo xoolo dhaqato isugu jira oo abaar darteed ugu soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka baay ee koonfur galbeed saameynta ka dhalatay abaaraha waxay dadka qaar ku qasabtay inay ku biiraan xerooyinka barakaca ee magaalooyinka waxaana madiino ibraahim xasan iyo aadan cabdiraxmaan salaad ay ka mid yihiin kuwa saameynta abaarta darteed ugu biiray xerooyinka barakac waxayna ka warbixiyeen sida ay noloshooda tahay debiila-aan haaytay abaaro lamasana amal ee ayaa ka dhiisanaytay saasaanku barakacani ilaahay ureysaa laku sugey deynta sayliileeya ulaatoontaaskana ee ayn inta walbaban dhahayne walangu weydiihayan walaa ana ka sii doonahe ogaawaya lahasaasaa kamaarayahaymaa amantan ilaahay walyimbiya siinsiyayaa nin kamaarayahay saasa dadkii kasukura reebahay hatee daruuftuhay hordhaan beeroynoo abaasdenha ku tabnay hatanta madun walaa iritaagsheenday gornyee nololaas dhanba maamay kalaa u bahay amiinkooda adaas amiinkoodna walaa amas hatisaadlaysuka noolnima nolol fayle wananii fayle mahaysan hatee walbaba lahaymale walaago bilaamayto irtiya gurtay aw kalan haysane wulaadiya qon ee wal an amal aan haaye male gargaaran mahelna nololey maybaa kusuguntaa nolol ariiri ew eeda maana inkulsa awgi arantan haddii silayba ka dareerta maana artay oleeskun zaa'ida nagday may wulaada iyo islaantama galab markoo ka baahaanba dhaha gurigaan degana jagaf aragtay good iyo macna aragtay baaka iyo aragtay macna aragtay ba oo macna aragtay yaana hataa aan u suganayn in saaran tahmiinkiina hataa haddii roobka way halesaa ka suuqan hagubaya welwelkan hata dareemahay mayba waa een aragtay shaqo mahay saas daraadatii haasna lahaa aruurin lahaa waa asal hor macnaha aragtay dhagaha ka shaqeeyay dhagahagiina macnaha aragtay shaqadiisba oo goti roo lama bilood ma shaqayn lankiilin shaqeeyay baa luwaasiiye welwelkanankaas welwel inkuhin male waay iyaalkay macnaha aragtay nololi walankamalekiikad wal an miili anankugu male mar kale dhanka akhbaraadka caalamka ee toddobaadkii tegay marka ay mas-uuliyiinta namibiya uga shakeeyeen inuu sido shixnad milatari oo ay israa'il ugu talagashay dagaalka ka socda khaza ayaa laga hor istaagay inuu ku xirto dalka koonfurta afrika ee ku yaala wasiirka cadaalada namibiya ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in markabka la joojiyay sababtoo ah wuxuu siday walxo qarxa oo loo waday israa'il markabka oo kasoo kictamay vietnam ayaa codsaday ogolaansho uu kusoo xirto dekada walvis kahor inta aanu u dhoofin waqooyiga isagoo kusii jeeday wada la tuhunsan yahay oo ku wajahan badda mediterraneanka ah sii marta gibraltar kooxda xuquuqda ayaa ka digay in namibiya ay ku lug yeelan karto xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha haddii ay u ogolaatay in markabka uu kusoo xirto lama garanayo sababta uu markabka ku doonayay inuu kusoo xirto laakiin maraakiibta ku jirto safaarada safarada dhaadheer ayaa u badan inay u istaagaan sahyada taas ayaa looga shakiyey in ay qaraxyadaasi u wado wadanka israa'iil qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay saaxiibayaal barnaamijka toddobaadkii tagay aad ka dhagaysanaysa raxdi haysanay anigoo cabdixasiis xasan ayaa idala socodsiinaya nabadgelyo